waxaan halkaan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan in aan go'aansannay in aan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaa waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay marka bulshadeenna waa jecelnahay waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba haddana horena dowladda federaalka soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay haddeerna waxaan leenahay amnigii galmudug oo dhan dowladda federaalka soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa laga rabaa inay iyadu u samayso ciidankii galmudugaa laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka laga ilaaliyo argagixisadaa la rabaa mas-uuliyaddaas waxaan rabnaa dowladdu mar labaad inay qaado ayaan rabnaa waxa weeye ma rabna annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan yacni maalanba barabagaando iyo wax kaleeto mas-uuliyaddaas dowladda ayaan ku ognahay ayada ayaan u dhiibnay kabacdina waxa weeye ayadaa waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida ayadaa laga rabaa waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinnay shacabkeenna sharafta leh qiimaha badan leh daraaddiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanaan la rabinin wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay maadaama mas-uuliyiintii haddana ahlu sunna waljamaaca mas-uuliyiintii galmudug madaxii xukuumadda galmudug aan ahay waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo ayaan u soo jeedinayaa runtii waxaa ka mid ah waxyaabaha aan haddeertaan ku heshiinay mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya jenaraal mascuud in uu maalanba la wareego ciidankii halkan joogay inuu la wareego kabacdina mas-uuliyadda amniga dadka mas-uuliyiintaaho jooga oo mashaa'ikhda ah culimaa'udiinkaa uu mas-uul ka yahay oo ilaalinahayo wixii ay u baahdaan oo maalanba xagga ama amniga ha noqoto ama xagga maalanba ha noqoto fulinta ay fulinahayaan waxay dadka u fuli jireenoo wacyigelin ha noqoto iyo darsi akhrin iyo tawciye wax walba in arrinkaasi ay noqoto aysan u balaloobin hadda kadib shabaab maadaama aad ay ula dagaalameen aysan u balaloobin wax dhibah aysan u balaloobin taasna asagaa damaanad qaaday annakuna waxaan nidhi adigoo dowladdii wakiilka ah haddaad damaanad qaada waa ku kalsoonaha ayaan nidhi wabilahi towfiiq waxaan halkaan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan in aan go'aansannay in aan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaa waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay marka bulshadeenna waa jecelnahay waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba haddana horena dowladda federaalka soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay haddeerna waxaan leenahay amnigii galmudug oo dhan dowladda federaalka soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa laga rabaa inay iyadu u samayso ciidankii galmudugaa laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka laga ilaaliyo argagixisadaa la rabaa mas-uuliyaddaas waxaan rabnaa dowladdu mar labaad inay qaado ayaan rabnaa waxa weeye ma rabna annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan yacni maalanba barabagaando iyo wax kaleeto mas-uuliyaddaas dowladda ayaan ku ognahay ayada ayaan u dhiibnay kabacdina waxa weeye ayadaa waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida ayadaa laga rabaa waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinnay shacabkeenna sharafta leh qiimaha badan leh daraaddiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanaan la rabinin wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay maadaama mas-uuliyiintii haddana ahlu sunna waljamaaca mas-uuliyiintii galmudug madaxii xukuumadda galmudug aan ahay waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo ayaan u soo jeedinahayaa runtii waxaa ka mid ah waxyaabaha aan haddeertaan ku heshiinay mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya jenaraal mascuud in uu maalanba la wareego ciidankii halkan joogay inuu la wareego kabacdina mas-uuliyadda amniga dadka mas-uuliyiintaahoo jooga oo mashaa'ikhda ah culimaauddiinka ah uu mas-uul ka yahay oo ilaalinahayo wixii ay u baahdaan oo maalanba xagga ama amniga ha noqoto ama xagga maalanba ha noqoto fulinta ay fulinahayaan waxay dadka u fuli jireenoo wacyigelin ha noqoto iyo darsi akhrin iyo tawciye iyo wax walba in ay arrinkaasi ay noqoto aysan u balaloobin hadda kadib shabaab maadaama aad ay ula dagaalameen aysan u balaloobin wax dhibah aysan u balaloobin taasna asagaa damaanad qaaday annakuna waxaan nidhi adigoo dowladdii wakiilka ah haddaad damaanad qaada waa ku kalsoonnaha ayaan nidhi wabilahi towfiiq waxaan halkan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan inaan go'aansannay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaan waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay marka bulshadeenna waa jecelnahay waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba haddana horena dowladda federaalka soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay haddeerna waxaan leenahay amnigii galmudug oo dhan dowladda federaalka soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa laga rabaa inay iyadu u samayso ciidankii galmudugaa laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka laga ilaaliyo argagixisadaa la rabaa mas-uuliyaddaas waxaan rabnaa dowladdu mar labaad inay qaado ayaan rabnaa waxa weeye ma rabna annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan yacni maalanba barabagaando iyo wax kaleeto mas-uuliyaddaas dowladda ayaan ku ognahay ayada ayaan u dhiibnay kabacdina waxa weeye ayadaa waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida ayadaa laga rabaa waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinnay shacabkeenna sharafta leh qiimaha badan leh daraaddiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanaan la rabinin wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay maadaama mas-uuliyiintii haddana ahlu sunna waljamaaca mas-uuliyiintii galmudug madaxii xukuumadda galmudug aan ahay waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo ayaan u soo jeedinahayaa runtii waxaa ka mid ah waxyaabaha aan haddeertaan ku heshiinay mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya jenaraal mascuud in uu maalanba la wareego ciidankii halkan joogay inuu la wareego kabacdina mas-uuliyadda amniga dadka mas-uuliyiintaahoo jooga oo mashaa'ikhda ah culimaauddiinka ah uu mas-uul ka yahay oo ilaalinahayo wixii ay u baahdaan oo maalanba xagga ama amniga ha noqoto ama xagga maalanba ha noqoto fulinta ay fulinahayaan waxay dadka u fuli jireenoo wacyigelin ha noqoto iyo darsi akhrin iyo tawciye iyo wax walba in ay arrinkaasi ay noqoto aysan u balaloobin hadda kadib shabaab maadaama aad ay ula dagaalameen aysan u balaloobin wax dhibah aysan u balaloobin taasna asagaa damaanad qaaday annakuna waxaan nidhi adigoo dowladdii wakiilka ah haddaad damaanad qaada waa ku kalsoonnaha ayaan nidhi wabilahi towfiiq